asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibyaal habeen wanaagsan kula soo dhowaada warka habeennimo ee dalason qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah booliiska soomaaliya oo sheegay in lasoo afjaray weerar qaatay in ka badan toban saacadood oo kooxo beesan ay gudaha u galeen hotel aan sidaas ugu figin villa soomaaliya ee magaalada muqdisho ciidamada ammaanka dowladda federaalk ah oo toogtay dhammaanba raggii weeraray hotel villa rooseyma ee magaalada muqdisho ciidamo loo diyaariyey dagaal ka dhankaha al-shabaab oo lagu soo bandhigay magaalada kismaayo xilli madaxweynaha jubbaland uu sheegay in ciidamadaasi ay u diyaarsan yihiin xoreynta deegaanada ay heysaan al-shabaab qoysas ka cabanaya in dhulkooda lagu buubayo shaati dowladeed oo dowladda federaalka ka dalbaday cadaaladda inay helaan madaxweynaha soomaaliya oo muqdisho ka furay shirweyne caalami ah ee maalgashiga soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo gaaray deegaanka aqab duco oo ay dhowaan ciidamada dowladdu ay qabsadeen
soo gudbinta warksal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo isnaha taariikhdan waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha kow iyo tobnaad ee nofembar sanadka laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran booliiska federaalka ee soomaaliya ayaa sheegay in lasoo afjaray weerarkii dhowaan ama xalay lagu weeraray hotelka villa rosa ee magaalada muqdisho ka oo qaatay wax ka badan toban saacadood ay ku qaateen ciidamada dowladda ay kusoo afjaraan weerarkaasiya afayeenka booliiska soomaaliya oo saxaafiyiinta la hadlay ayaa sheegay in la toogtay dhammaanba dableedii weerarka ku gashay hotelka wuxuuna ahaa ammaanay ciidamada amniga ee howgalka waday ilaa iyo xalaya afayeenka ayaa tilmaamay in lagu guuleystay in lasoo badbaadiyo dad badan oo shacab ah iyo mas-uuliyiin iskugu jira kuwaasoo uu ku sugnaa hotelka xilliga markaasi la weerarayay in ka badan toban ruux ayaa ku geeriyootay weerarkan oo noqonaya kii saddexaad ee culus ee al-shabaab ay ka geysaan caasimada magaalada muqdisho afhayeenka booliiska ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in markaas ay imikaba ciidamada federaalka ee soomaaliya ay ku guuleysteen soo afjarada weerarkaasi wuxuuna tilmaamay in dhammaanba raggii weerarka soo qaaday ee lixda gaaraysay shan kamida ay toogteen ciidamada halka kii lixaadna markaas uu saqrixiso hadal ku dhigay afhayeenka ciidanka booliiska
bismillaahi raxmaan iraxiim siddeed iyo labaatankii nofembar laba kun labaiyo labaatan waxaa la soo afjaray weerarkii ay khawaarijtu ku qaaday hotel rays ee ku yaallay degmada boondheere ee caasimadda gobolka banaadir khawaarijtu waxay soo weerartay khawaarijta soo weerartay hoteelka oo tiradeedu ahayd ilaa lix dhagarqabe shan ka mid ah waxaa toogtay ciidamada ammaanka halka mid ka midana uu isqarxiyey khawaarijta ayaa dishay ilaa siddeed qof oo shacab ahaa oo ku sugnaa hoteelka waxayna ciidamada ammaanku ku guulaysteen inay soo badbaadiyaan lixdan qof oo shacab ah mana jiraan wax dhaawac ah oo soo gaaray dadka shacabka ah ciidamada ammaanku inta lagu jiro howlgalka waxaa ka shahiiday hal askari sidoo kaleetana waxaa ka dhaawacmay ilaa shan kale waxaan uga tacseynaynaa qoysaskii iyo heladii iyo dhammaan qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay hoteelka uu isugu jira dadka shacabka ah iyo ciidamada ammaanka sidoo kaleeto waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu u boogadhayo inta dhaawac ah waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhinaca kalena haddaan eegna saaxiibayaal ciidamo loo diyaariyay dagaal ka dhanka al-shabaab ayaa lagu soo bandhigay maanta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaasuu madaxweynaha maamulka jubbaland iyo taliyaha ciidanka xoogga iyo wasiirka shaandhigan ay goobjoogiga hayeenna madaxweynaha waxa uu helinayay wasiirka difaaca dowladda cabdiqaadir maxamed nuur jaamac iyo taliyaha ciidamada xooga dalka sareye guuto odawaa yuusuf raagi oo jubbaland u joogay maalmaha ambasidii dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ay u bilaabi lahaayeen howlgallo mideysan oo lagula dagaalamayo al-shabaab madaxweynaha jubbaland ayaa ugu horeyntiiba tilmaamay in ciidamada ay ka kooban yihiin noocyo kala duwan ee ciidamada jubbaland iyo kuwa xooga dalka islamarkaana ay diyaar u yihiin xoreynta deegaanada ah jubbaland iyo guud ahaanba dalka madaxweynaha wuxuu intaas ku daray in marka deegaanada la xoreeyay kadibna ay diyaar yihiin hay-adihii la wareegi lahaa shaqada gaar ahaan ciidamada booliiska iyo nabasugidda sidoo kalena la bilaabi doono sidii dadka deegaanka ay usoo dooran lahayeen dad markaasi u adeegaya madaxweynaha jubbaland ayaa sheegay in al-shabaab lagu jibiyey dagaalo ka socda gobolada dalka islamarkaana la israacin doono lagana xoreyn doono deegaanada jubbaland oo ah halka howlgalka xoogiisa uu ka bilaabo doono isagoo uga digay dadka shacabka ah inay u hogaansamaan ama inay ku kalsoomaan buu yidhi dacaayadaha iyo wararka beenta ah ee markaasi al-shabaab ee markaasi ay faafinayaan waa kan axmed madoobe oo arrinkaasi ka hadlaya
inaan ciidankii qaban lahaa amniga sidii loo hayn lahaa maamulka sidii maamulku inuu noqdo maamul dadku kalsoon yihiin oo aan dibadda looga keenin oon lalahayn qof baa lanoo keenay tuulada la qabto iyada dhexdooda markii dib loo baadho in iyada dhexdeeda looga magacaabo inta loo dhisayo maamul dhabar heerka saddexaad ee dowladnimo oo kawnsiladii iyo golayaashii deegaankaana sidaa lagu bilaabo taasaan u diyaargarownay marar badan baan ka hadlayna inaan weerar qaadno laakiin annaga lafdhabarta shabaabku waa gobolkan sababtooda saldhigoodu waa gobolkan meesha ay u soo gabadaan e usoo cararaan waa halkan meeshay shaqada ka gelayaan waa halkan wax waliba halkaan ma dhaafayo waxaan rajaynayaa saaxiibadanna gobollada dhexe iyo reer hiiraan iyo culays ku dhacayahay markaan hadda bilowno in culays badani ka soo degi doono lana isugu iman doono oo halkaan ay noqoto meesha lagu soo afjari doono haddii ilaahayha qubuurahooda ugu badani gobolkaanu noqon doonaa aad baad u mahadsantihiin waan idiin mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad waxaan isku ognahay waa howlgal waxaan isku ognahay waa tallaabahaan qaadno waxaan isku ognahay waa dadka inoo yeedhaya waxbarashadala caafimaadkala gargaarkala noloshala wax walba ku silcsan ee inoo yeedhaya inaan u tagno sababtoo qofku gurigiisa iyo beertiisa meel uga baxa ma leh labadiina nolol kuma haysto waxay sugayaan waa inagaa la inoo yeedhaya maanta wiilasha halkaan horti dhisho waxaa ka mida kuwo badan oo aabbayaashood iyo hooyooyinkood shabaabku ay gacanta ku hayaan oo ka soo cararay oo iyaga maalin walba la ciqaabayo oo laleeyahay wiilkiinii hebel ahaa keena laakiin diidayn aabbo ama iskala soo taga laakiin anugu kuwaas sidan kula noolaan maayo in badan oo ka mid aasaa maanta ku joogta taasaan isku ognaa aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
qoysas ka cabanaya in dhulkooda lagu boobayo hashaati dowladeed ayaa dowladda federaalka ah iyo qeybaha kala duwanba ka dalbaday in cadaalad ay helaan faadumo cabdiqaadir xasan ayaa ka warmaysa
qoysaska iska leh boosas ku yaalla inta u dhexaysa isgoyska kis kontarool afgooye ilaa jaamacadda gaheer ayaa kuwaas oo ay tilmaameen inay huba yihiin shaati dowladeed waa sida ay sheegeen waxa ay xuseen in la isku dayayo in dhulkooda iyadoo loo yidhaahdeen warqad fulin oo aan soo marin habraacii sharciyadii loogu talagalay iyagoo dhulkooda ka difaacaya waxay ugu yeereen burcadduleed doonaysa in ay markaasi qaar ka mid ah dadkii ka hadlay halkaas oo exontol afgooye ilaa iyo jaamacadda gahayr iyo jidka warlaliska nin walba boos buu ku leeyahay waxaan cawasho ka nahay waxaan la maqal oo la arag jiray oo ciidan lagu gadaamiyey markaan imidna la yidhi dhulkan waa la xugmiyey war maxay tahay xukunkan ninka muwaadinkaa xaqa uu leeyahay iyadoo cidna aysan dacwaysan dacwo laga soo gudbin dhul la xugminahayo baanu aragnay taas waxaan uga cabanaynaa maanta waddanka wuxuu leeyahay mas-uuliyad buu leeyahay raacyadaasi maanta ilaahay u badulsaariyey oo ugu horreeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku xigo ra-iisul wasaare xamsa guddoomiyaha baarlamaanka iyo duqa magaalada annagoo dadka muwaadiniintaasi ah oo dhulkaasi sharciyad u haysanna oo murshibaal u haysanna ayaa rag kale oo haddee weligooduba socday wax ay sheegteen in fulin loo soo sameeyey waxaa waayahan horta ku badata magaalada xamar burcabduleed dad la yidhaahdo annagu waxaan degannaha xaafad weeye maaha dhul bannaan maaha waxaan ka hadlayno deegaankii xaafaddaas excontrol oo aan deegaanka ka nahay ayaa waxaa nagu yimid niman burcabduleed ah waxaana u shaqeeya maxkamadda gobolka banaadir warqad ah ayay wataan guddoomiyaha cusub maxkamadda gobolka banaadir waxaan u sheegaynaa oo aan cabasho uga nahay dadka burcabduleedkaa oo maxkamaddiisa gobolka banaadir sharafxumada ku ah warqadaha ay ka soo qaadan hayaan ee xaafaduhu dadka islaameed ay degan yihiin la imaan hayaan inay ka daayaan waxaas waxaa sharaf uma aha dowladdiisa sharafshaqaysa sharaf u ahayn kii ka tegey sharaf u ahayn kan joogay sharaf u ahayn waxaan idin leennahay waxaas burcadhuleedkaa waxaan leennahay ha iska daayeen oo ilaahay ha ka cabsadeen magacay waa galaada ukar maxamed dukumiintigay waa kaas dhulkaas anaa deggan weligayna leema dacweyn laakiin waxaa dhibaatadu ka jirtaa waxaa waaye duqa magaalada waxa uu soo ogeynoo la fulaha waa qalad baliiska oon meesha imaan oon dadweynaha jooga ugu imaan oo dhulkan yaala la dhihin waxa uu fuliyaahun waa qalad kuwa maxkamadaha jooga meelay soo ayna imaan oysan arag oynan arag inay xukumaan waa qalad degmada dhulkaana ku yaallo ayadoon loo tegin in askaru noo timaado oo nala argagixiyo oo nala cabsi geliyo oo ilmahanagii cararaan na waa shay qalad ah waxaan leenahay dawladdu arrinkaas waxa ka qabato basiid aa la dhacay aa maqli jiri laakiin dhul sharci oo sabar loogo siyaad bara oo la haysta aa la dhacay aa weligay allahe maana maqlin mideeda kale xasan sheekh maxamuudow anoo ilmahayga yatin yihiin oo yaryar yihiin oo meelaan u qaxa iyo meelaan u ordaa inay aqooninoo ninkayga gurigayga lagu dhex dilay oo dawlad ahaan loo dilay haddana inay dawladda i dhibaatayso afar iyo labaatanka saac qore iridi iligu taagan yahay oo dawladna xoole i siinin horta waa dhibaato anigu waxaan ahay odo siddeetan jira dhulkaasna aabbahay dhaxaltooyada aabbahay waaye dad badanaa dhaxalay ummad badanaa gadatay anigu maaragtay saddex boos amba laba boosaan ku leehay dhulkaasu maaragtay waa dhul siddeetan iyo toddobadii aa la baxshay maanta anu koo joogna in haddana korkaanya ciidan laga kor keeno oona la dacweeyin aniga waxaa leeyahay dhulka adigaa iskale iyo ninka la yidhaaho cilmi nin la yidhaaho manin lahin waa leega xukumay saddex boosaan lahay saddexda boos waa laga xukumaa ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka golaha wasiirada xildhibaanada guddoomiyaha gobolka waxaan ka codsanaynaa oo ummadda soomaaliyeed gebi ahaanba uga codsanaynaa in dadku cadaalad helo ummadda cadaaladaa deeqda war dadka halkaan degan dadka halkaan deganu waxay ku degan yihiin sharci ninkii sharci la imaan waayaa ha waxa laga qaado dhulalkan ayaa u dhexeeya isgoyska kiskontarool afgooye jaamacadda gaheer waddada warlaliska iyo waddada warshadaha waxa ay ka dalbadeen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa gobolka inay arrintan soo farageliyaan inta aysan dhibaato imaan ayay yidhaahdeen iyagoo difaacanaya dhulkooda dhulkan ayaa ah mid baaxaddiisu ay ballaaran tahay waana xaafad dhan oo ay ka dhisan yihiin guryo goobo waxbarasho goobo ganacsi waxaana la tilmaamay in dad doonaya dhulkaasi ay rabaan in cagta la mariyo islamarkaana ah
mahadsanid madaxweynaha soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka furay shirweynaha caalamiga ah ee maalgashiga soomaaliya maryan ladin xuseen ayaa ka waramaysa shirweynaha caalamiga ah ee maalgashiga soomaaliya oo ay kasoo qayb galeen madaxda mariicda ganacsatada maalgashiyaal caalami ah iyo marti sharaf kale ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay shirkan ayaa khudbad uu ku dhiirigelinayo maalgashayaasha iyo ganacsatada soomaaliyeed ka jeediyey goobta wasiirka wasaaradda qorsheynta maxamuud cabdiraxmaan beene beene ayaa faahfaahin ka bixiyey doorka wasaaradda iyo siday uga go-an tahay maalgelinta hirgelinta maalgashayaasha hal abuurka leh ee doonaya inay kor u qaadaan wax soo saarka gudaha dalkeena shirkan maanta wuxuu bilowday saaki waxaa shirkii inoo furay madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud laba maalmood oo socon doonaa maanta iyo beri wax kalena ma ahan waxaan rabnaa hal ujeeddaan leennahay inaan adduunyada dadka maalgashadayaasha ama dhaqaalaha leh inaan fahamsiinno inay soomaaliya ay ganacsi u furan tahay ama maalgashi u furan tahay oo soomaaliya la maalgashado annagana waxaan rabnaa inaan ka guurno in nala caawiyo ama humanitarian iyo emergencies in laga guuro oo dalkan soomaaliya la maalgashto economic development horumar dhaqaale yimaado shaqo abuuris yimaado waa ujeeddada ugu muhiimsan ee shirkeenna wuxuu ahaa in indhaha caalamka lagu soo jeediyo in soomaaliya imaadaan la maalgashto wax nala lahaadaan sektarada muhiimka ee soomaaliya u baahan in la maalgashto ee tirada badna ee enerjiga ka mid yahay amaba maxaan ku dhahaa tamarta iyo maxaan ku dhahaa beeraha iyo xoolaha iyo kaluumaysiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo khudbadda ka jeediyey goobta ayaa soo dhoweeyay shirkan sheegana inuu ahmiyad weyn u leeyahay ganacsatada soomaaliyeed waxaa ku ballansannahay shirkankii caalamka waaye shir soomaalida u gaar ah oo ayadana investmentigeeda soomaalidu in iyadu investmentiga ay ka noqoto hormuud inaan muxuu ahay mardhow asna la qaban doono haddii alla yiraa wasaaraddana waxaan ka codsanaya madaxdeedana inay shirkaas dhaqsi badan noo qaban qaabiyaan war soomaali haddaan nahay inaan gudaha hoos isu warsanno walaalaha caalamka iyo midna waa u mahad celinaynaa wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo udubdhexaad u ah shirkan ayaa ku casumtay dhammaan maalgashayaasha ajaanibta ah ganacsatada dalka qurba joogta iyo kuwa maxalliga ah ee gudaha dalka ka howlgala maryaladana xuseen warbaahinta dalsan muqdisho warkii habeenimo aad kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho agaartan dhegeystaha waanag intaa ciduu sagaog internetka aan ku leenahay radio dalsan com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warka habeenimo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin